socotaan waxaana kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka iista ah qeybtiisa koowaad aynu diiradda ku saarina wargeysyada qodobadii ugu waaweynaa ee bogagooda ku qoreen labada wargeysa ee ugu afka dheer ee wadanka waa the standard iyo the daily nation dhegeystayaal halkan waxaa si wada jira idin si wada jira barnaamijka hadalka aan iraahda idinkala socodsiin doona anigoo ah maxamed axmed khaliif iyo muxdiin xasan axmed dhegeystayaal soo dhawaada taarikhdu maanta waxay ku beegan tahay dhegeyste toban iyo todobada bisha shanaad ee mey ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay sagaalka bisha dilqacda ama sadataal sidaa u taqaanid sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga soo dhawaada qodobada u waaweyn ayaynu diiradda ku saari doonaa bogoga waa the daily nation iyo the standard waa hagaag haddii aan sii gudagalo maadaama wargeysadii naga soo daahin dhegeystayaal daqiiqadana aan dhaafnay haddii aad dhegeysan jirteen wargeyska the standard bogihiisa koowaad waa dabcan sawirarka waxa ii muuqdo dabcan waa madaxa guddiga adeega dabcan macalimiinta ee dalka t s c dhegeystayaal bagga afaraad oo arrintaasi ku faahfaahiyey waa hagaaga madaxa guddiga adeega dabcan macalimiinta waa guddiga adeega macalimiinta ee dalka t a c nancy gachungu sawirkeeda ayaa iu muuqda dhegeystayaal waxay qorsheynayaan dabcan macalimiinta tijaabada dabcan soo maray ama kuwa tijaabada ku jira ay doonayaan in ay shaqada ka joojiyaan dhegeystayaal oo aysan si rasmi ah u shaqaaleysin ayuu leeyahay waa guddiga adeega macalimiinta ayaa ku hanjabaya dhegeyste in ay dabcan shaqada ka joojiyaan waa macalimiinta dabcan maalmahan ku jiro dabcan banaanbaxa waa dabcan macalimiinta dugsiyada dugsiyada sare ee dabcan dugsiyada sare ee g a c c waa dabcan dugsiyada hoose sare ee g a c c dhegeystayaal waa junior secondary school dhegeystayaal kuwaasoo maalmihii ugu dambeeyey dibadbaxay ka dhigeysa maamulada wadanka haddaba guddiga adeega macalimiinta ee dalka t c ayaa doonaya in waxay ku hanjabeen guddiga adeega ayaa ku hanjabay in macalimiintaasi ay shaqada ku joojiyaan waa macalimiinta dugsiyada hoose ee sare ee dhegeystayaal j a c waa heerka koowaad ee dugsiga sare dabcan saa u taqaanid ba dhegeyste waxay doonayaan in shaqooyinkooda dib ugu laabtan oo ay banaanbax ay sameynayaan joojiyeen haddii ay taa dhici weyda shaqada laga joojin doono waa sida uu ku hanjabay guddiga adeega macalimiinta dalka t c bogga afaraad ee wargeyskada starnad ayuu arrintaasi ku faahfaahiyay dhegeystayaal intaanan u gudbin wargeyska the daily nation haddii aan soo qabto bagga lixaad ee wargeyska the standard waxaa ii muuqda sawirka madaxa wasiirada dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka waa wasiirka arrimaha dibadda iyo qurbajoogta ee wadanka musaali madhavadi dabcan waxaa arrinta laga hadlaya waxaa waaye dabcan in xisbiga uu hogaamin jiray kahor intuusan noqonin madax wasiirada iyo sidoo kale ama uusan ku biirin isbahaysiga talada wadanka aye kenja kwanza waxay u muuqataa laleeyahay in xisbigani uu sii burburaya oo saameyntii hore ma laha ayaa laleeyahay waxaana dabcan ay ka baarandegaan xisbigaasi inuu ku biiriyo isbahaysiga talada wadanka hayee kenya kwanza oo u d a ay qayb ka tahay dhegeystayaal wargeyskana dabcan qodobkaasoo faahfaahsan waxaad kaga bogan kartaa bagga lixaad ee wargeyska the standard hay muxdiin
maxamed waad ku mahadsan tahay the daily nation qeybihiisa ugu hor haddaanu eegno waxay ku tusaysaa misne gaazeedka misne jaraa-idka uu ku tusayaa madaxtooyada oo ayadana sheegtay in ay bixini doonto lacag gaaraysa hal dhibic shan shan sideed bilyan oo loogu talagalay in lagu dayactiro guryaha dowladda sida aqalka dowladda iyo kuwa kaloo fara badan ee ku yaala dalka iyo countiyada kaleo kala duwan sidoo kale waxaa kaloo bogga daily nation boggiisa hore ku casuuman one man one vote one shilling micnaha hal qof misna hal doorasho iyo hal shilling loo bixini doono misne la siini doono countiyada kala duwan ee dalka micnaha county walbaba uu cuni doono misne lacagta loo qondayni doono ay noqoni doonto lacagaha inta ayaga xisaabtooda misne ay dhan yihiin waxaana uu ku xusan yahay bogga afaraad waxaana uu ku xusan yahay bogga afaraad waxaa u horeysaa mucaaradka na kenya mada karuwa oo ka hadashoo tiray waxaan dooneynaa in shakhsiyaad walba oo lagu siiya lacagaha ay dowladda qondayso dowladda dowladda ay siiso qof walbaba inta xisaabtiisu yahay lacagaha waxaan dhanka kale aanu eegeynaa misna aan fiirinayaa treasuryga misna aan idhaahdee dalkani kenya lacag bixiyaha waxa uu u qoondeeyey aqalka misna aqalada misna dhismayaasha dowladda sidaad u taqaaniin sidoo kale waxa ay tuseen iskuullada jaamacadooyinka oo iyagana lacagahoodii hoos loo dhigay waa bogga labaad ay taasna tusaysaa sidaa ogtihiin i g ga misna madaxa booliska oo isagana codsaday in la siiyo dhaqaalo gaar ah oo uu ku baadigoobo dhibaatadii ka dhacday shakahola ijiga isagana wuxuu leeyahay misnaawan iraahda madaxa booliiska isagana wuxuu leeyahay inuu u baahan yahay lacag gaarayso afartan iyo sideed milyan oo uu ugu talagalay bajetkaasi ee ku saabsan shakahola dadkii ku dhammaaday iyo dhibaatada siday u timid wax ku saabsan dhanka kale haddii aanu eego iyadana maxamed waxaa weeye isku iskuullada ee jaamacada jaamacada ee dalka ayaa iyagana lacag loo qoondeynin sanadkani maxamed
waa hagaag bogga toddobaad ee wargeyskaada standard dabcan waxaa ii muuqda sawirka aan idhaahday barasaabka ismaamulka naykuru haddaba waxaa laga doonayaa inay hortagto guddiga aqalka sare ee qaabilsan dhanka caafimaadka guddiga caafimaadka ee aqalka sare ayaa bilaabay baaritaano ku saabsan muranka lahaanshaha isbitaalka dabcan waa isbitaal ku yaala ismaamulka naykuru oo dabcan isbitaalka lagu magacaabo memorial hosbital dhegeystayaal dabcan waxaa laga doonayaa in barasaabka ismaamulkaasi in arrintan wax laga weydiiyo jawaabna ay ka bixiso haddaba wargeeska the stanan wuxuu leeyahay waxaa dabcan arrinkan aqalka sare u gudbiyey senatarka ismaamulkaasi oo lagu magacaabo karanja wuxuuna guddoomiyaha ismaamulka naykuru ku eedeeyey inay tahay mid aan marin sharci islamarkaana ee iska dhiga tirtay amarada maxkamadda hor istaagay qeybta la wareejiyey inay dabcan isbitaalkaasi ka dambeysa in la xiro maxkamaddan ay amartay in isbitaalkaasi dib loo furo inkastooo laisku haystaa lahaanshaha isbitaalkaasi waxaana laga doonayaa in faahfaahin dheeraada ay ka bixiso lahaanshaha isbitaalkaasi dhegeystayaal halkaas baan uga gudbayaa wargeyska the standard qodobada kale u qora ayaan aan eegayaa intaanan dhegeystayaasha fursad u siinin dhegeystayaal haddaba haddii aan eega wargeyska the standard baggiisa sideedaad waxaa ii muuqda sawirka madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadiga jagwa haddaba wuxuu leeyahay in inta badan aan iraahday madaxda siyaasadeed ee laga soo doortay gobolka bartamaha dalka ama sidaa u taqaanid mount kenya waxay shaki ka qabaan daacadnimada madaxweyne ku-xigeenka dalka ama daacadnimadu madaxweyne ku-xigeenka dalka u yahay madaxweynaha wadanka william ruto dabcan waxaa lagu eedeeyey in dabcan maalintii shaqaalaha ee dalka in madaxweynaha ku-xigeenka dalka lagu eedeeyey in arrimo la xiriira dhanka qoomiyadaha uu ka hadlay taasoo dabcan tuhungelisay siyaasiyiinta laga soo doorta ismaamulka bartamaha dalka daacadnimada madaxweyne ku-xigeenka dalka ee la xiriirta madaxweynaha dalka inuu daacad u yahay ay shaki geliyeen dhegeystayaal wargeyska the standard boggiisa wuxuu ku faahfaahiyey dhegeystayaal sideedaad dhegeystayaal waa hagaag halkaasaan ugu gudbaynaa dhegeystayaal wargeyska wargeysyada qodobadii ugu waaweynaa bogogooda ku qoran afarta daqiiqe noo hartay dhegeystayaashan fursad siinaynaa si ay ku waabiristeen maqalka idaacaddu siduu yahay iyo hadalhaynta eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber ayaad soo beegsan kartaan dhegeystaha ugu horeya hallo stafm waa hagaaga toos soo beegsa dhegeystayaal maadaama dib aanu kugu celin karin haddii aad nagu soo wacday nambarkaasi rivers koolka dhegeyste waa hagaag dhegeystayaasha kale ee doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan ayaan fursadda siinayaa hallo stafm hallo stafm soo dhowo walaal asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu walaal subax waa wanaagsan macalimow yuusuf xagar dheere ma garati waa taa xagar dheere sidee saaka Ilaa lagu baan abiristay hadlay maalin jimco waay nabad baan ku soo kacnay nairobi intaa ka warqabtin see lagu ahaa waa lagu ladan yahay maasha allah maxay bulshada hadlaysaa abow intii bugta allah caafiyo intii dhimata allah u naxariisto ilaahay muslimiinta heshiis allah ka dhigo ma garati in sha allah dembigeenna allah dhaafo dembiga waalidiinteenna allah dhaafo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu macalimow xagar dheere wacalaykum asalaam maclim waa kaaga mahadcelinayaa kana mid ah eh, dhegeystayaasha sida joogtada ugu xiran barnaamijyada idaacadda xagar dheer aynu naga soo wacay xigahan fursadda siineyna halo stephen
hello stephen hello stephen waa ka xumahay dhegeystaha sinaa qadka ayaa ka hiliyay mar labaad mar saddexaad iyo mar afaraad kusoo dhawo barnaamijkeenlana hello stephen ka xumahay dhegeystaha sinaa hello stephen hello stephen waa ka xumahay eber dhegeystaha toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber ayaad dhegeysa soo beegsan kartaa Eh, dhammaantiin dhegeystayaal waa idin soo dhaweynayaa subax wanaagsan aad leenahay qadadka teleefoonadana waa idin furan yihiin sidee ku abirisateen maxay bulshada hadalhaysaa maqalka idaacaddana waa sidee dhegeyste jabiga guudna ka waran dhegeyste halow staafim dhegeystaha qadka teleefonka soo beegsanayaan fursadda siinaya mar kale doonayay in xubinta subax wanaagsan oo qayb ka ah eh, uga wargeysyada dhegeystayaal halow star f m goordhowna warkaasa subaxnimo aad dhegeysan doontaan
hello stephen asalaamu calaykum wacalaikum asalaam waraxmat ullaahi tacala wabarakaatu kusoo dhawo barnaamijka dhegeystaha magacaaga goobtaa ku sugan tahay
waa musaa gaalin markaasoo waa qumashoon beera county haye
ilaah ama haddii shuufuliya barooqaan qabnaa noodaan qabnaa Eh, wax sidee malaha kuwaa doog mhm boholaha neelbu waa bii haye
wax sidee ma jiraan ilaahay ama haddii shuufuliya aadaan u lolanahay anuu ree qumasho iyo intaan ka warqabno
haye
marka noodaan qabnaa noodaan qabnaa wax sidee ma jiro deel haddii galiyo matoor haddii iyo dhacay iyo eh, eh, eh, eh, eh, badarka iyago iyo waxaas ay mid loo sheegaya ilaahay aan heen ma aqaane haye Aha.
kuwaas sheegi mahay aniga alxamdulilah kolkaan
waa ku mahadsan tahay dhegeystaye sida wanaagsan oo barnaamijka nagala qayb qaadatay waanaan kaaga mahad celinaya in badan dhegeystayaal waxaanu kusii soconnaa warkii eh, sideedii oo subaxnimo hal dhegeystaan fursadda siinayna dhegeystaha ugu dambeeya halow staafim waa hagaaga dhegeystaha sina qadkuma saamixin halkaasaan ku saamiirayna dhegeystayaal xubintiisi wax wanaagsan iyo sidoo kale eh, xubinta barnaamijka hogaan kasta qeybta ka ee horgeysyada dhegeystayaal anigoo maxamed axmed khaliifi sidoo kale maxudiin oo xasan maxamed ayaa halkan si wada jira idinkaga socodsiinaya dhegeystayaal mahadsanidin aad leena waa hagaaga ee dhegeystayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa nagala socotaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka istaa ee xaalada dalka dhegeyste waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bishi shanaad ee mey ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay sagaalka bisha koob iyo toban- waa bisha koob iyo tobnaad ee dulqacda ama sidataal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga dhegeystayaal soo dhowaada mar kale aydin leenahay star f m codka gobolka waqooyi biraad nagala socotaan barnaamijka hogaanka heystaa ee xaalada dalka ama arrimaha dalka laga hadlaya ayaynu diiradda ku saarnaa dhegeystayaal maalmaha isniinta arbacada iyo sidoo kale maanta oo jimcaha dhegeystayaal soo dhowaada aan idin leenahay dhegeystayaal dhinacyo kala duwan aan ku eegi doonaa qodob aada u muhiim ah dhegeystayaal kaasoo la xiriira ah, sanad maaliyadeedka ah, waa dabcan miisaaniyadda sanadeedka ee dhegeystayaal labada kun iyo afar iyo labaatanka ama finance bill labada kun afar iyo labaatanka dhegeystayaal soo dhowaada aan idin leenahay dhegeystayaal soo dhowaada cansu- canshuurta la kordhinaya dhegeystayaal ayaynu diiradda ku saaraynaa dhegeystayaal waana waa waa wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka dabcan baarlamaanka waxay u gudbisay hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan oo la doonayo dowladda inay canshuur dheeraada ku hesho ayaa waxaa dabcan dhinacyo kala duwanaya arrinkan walaac ka muujiyay dabcan waad dhegeysan doontaa in inta aynu barnaamijka ku guda jirno haddaba barnaamijka waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona anigoo ah maxamed axmed khaliif iyo muxdiin xasan maxamed waa hagaag haddaba qodobka dooda aynu diiradda ku saarayna waxaa waaye qorshaha dowladda dhexe ay ku dooneysa inay canshuur dheeraada ay kusoo kordhiso sanad maaliyadeedkan dhegeystayaal tan ay kusoo aadeyso ayadoo wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka ay baarlamaanka u gudbisay hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan oo la doonayo in dowladda ay canshuur dheeraada ku hesho ayaa dhegeystayaal ayaynu diiradda ku saareynaa dhegeystayaal qodobo kala duwan oo la xiriira arrimahaasi ayaynu ku falanqeyn doonaa intaynu barnaamijka ku wada jirno codadna waa dhegeysan doontaan dhanka dareenka dadweynaha dhanka dabcan siyaasiyiinta mucaaradka sidoo kale dhanka hogaamiyayaasha muslimiinta ayayna eegi doonaa dareenkooda ku aadan qorshe ay dowladda ku dooneysa inay dabcan sanad maaliyadeedkan ee canshuur dheeraada ku hesho dhegeystayaal ayaynu diiradda ku saaraynaa soo dhawaada mar kale adileena mawjadaha kalgedisanee idaacadda ayaad nagala socotaan hal ibir shan dhibic sagaal waa nairobi dhegeystayaal mombasiino waa xigeeda hal ibir saddex dhibic shan gaarisa ee dhadhaab sagaashan toddoba dhibic hal habwajeer iyo habasweyne sagaashan toddoba sagaashan toddoba dhibic saddex masalaani tana riva iyo balambala sagaashan toddoba dhibic hal ismaamulka mandheera sagaashan toddoba dhibic shan sielo sagaashan iyo laba dhibic shan sideetan iyo toddoba dhibic toddoba marsabad ilaaisaamiis ayaa nagala socotaan moyaale sideetan iyo toddoba dhibic sagaal muqdisho caasimada dalka soomaaliya idaacadda aan bahwadaaga nahay sagaashan iyo toddoba dhibic eber aad nagala socotaan kismaayo sideetan iyo sagaal dhibic eber waa sideetan iyo sagaal dhibic shan ayaad kala socotaan idaacadda aan bahwadaaga nahay degmada baleda xaawo iyo sidoo kale waa degmada baleda xaawo ee gobolka guda soomaaliya iyo sidoo kale deegaanka suufta oo hoos tagta dhankaas etoobiya mawjada star f m sagaashan toddoba dhibic shan ay nagala socotaan ee ismaamulka mandheera dhegeyste soo dhawaada adin leenahay dhinacyo kala duwan aan ku eegi doonaa sidoo kalena dhegeystayaal ayaa bartooda facebook aanbarta facebookna aan dhignay dhegeystayaal dhegeystayaal dhowrna way kaga soo ra-i dhiibteen qodobkaasi dabcan oo qodob la xiriira waxaan u dhignay dhegeystayaasha maadaama madaxweynaha kenya william ruuto uu sheegay dhowaan in maamulkiisa uu doonaya in qiimaha canshuurta ee hadda boqolkiiba afariyo toban in la gaarsiiyey boqolkiiba labaatan iyo labo ka hor intuunan dhammaanin muddo xiliidkiisa haddaba dabcan sidee u aragtaan qorshaha madaxweynaha kenya arikan ku aadanaan dhegeystayaasha maalin ka hor u dhigna dhegeystayaal ilaa dhegeystayaal dhowra halkaasi dareenkooda kusoo raydhiibtay waana u akhrin doonaa dhegeystayaal intaynu barnaamijka ku guda jirno dabcan qodobkan kaga hadlayna waxaa qayb ka ah qorshahu sidoo kale madaxweynaha kenya uu ku doonaya in maamulkiisa qiimaha canshuurta hadda boqolkiiba afariyo toban dabcan sanad maaliyadeedkan haddii la ansixiyo boqolkiiba lix iyo toban ay tegaysaa dhegeystayaal waa haddii baarlamaanku ansixiyo weli mausan ansixinin baarlamaanka balse waa loo gudbiyey dhegeyse sanad maaliyadeedkan waxaa ku xusan dhegeystayaal canshuurta hadda ah boqolkiiba afariyo toban in lix iyo toban ay noqon doonto dhegeyste waa lix iyo toban ay noqon doontaa siduu madaxweynaha sheegay waa haddii baarlamaanka ansixiyo dhanka kale madaxweynaha wuxuu qorsheynayaa intuusan asaga muddaxileedkiisa dhammaanin inuu labaatan iyo laba gaarsiiyo sababtuu saasuu doonaya ayuu ku sheegay in wadanka oo deymo badan lagu lahaaday mar damba aan deymo lagu lahaanin dhaqliga wadanka usoo xarooda dabcan loo adeegsada qorshaha horumarineed ee maamulkiisa ayuu madaxweynaha hadalkiisa sidaas u dhigay dhegeystayaal waxayna haddaba qodobkan diiradda ku saareen ayaa qorshaha miisaaniyadda sanadkan oo dowladda ku dooneysa inay canshuur dheeraada ay ku hesha dhegeystayaal sidee u aragtaan qorshaha dowladda ee ku aadan in canshuurta ay kordhiso canshuur dheeraada dabcan ay ku kordhiso dhegeystayaal ama culeys dheeraada ay saarta dadweynaha dhinacyada kala duwan a eegi doonaa dhanka mucaaradka dhanka hogaamiyaasha muslimiinta oo dabcan uu qeybta labaad oo muxidiin uu qodobkaas ishuu ku hayo dabcan dhegeystayaal oo la xiriira mucaaradka waxay ka dheheen arrinkani iyo waxay qorsheynayaan dibadbaxay ku baaqin dabcan hogaamiyayaasha muslimiinta baaqi u direen baarlamaanka dabcan waynu dhegeysan doonaa ee soo dhawaada dhegeystayaal mar kale star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad naga dhegeysanaysaan waa hagaaga dhegeystayaal weli star f m codka gobolka waqooyi beri ayaad nagala socotaan dhegeystayaal haddaba wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha ee dalka ayaa baarlamaanka u gudbisay sanad maaliyadeedka dhegeystayaal dowladda dhexe ee labada kun iyo afar iyo labaatanka ilaa labada kun iyo shan iyo labaatanka dhinacyo kala duwan ayaa arintan ka hadlay bal muxdiin ayaa eegaya dhegeysta dhanka mucaaradka waxay ka yidhahdeen qorshaha ay dowladda ku dooneysay in canshuur dheeraad ah ay kusoo reegto kusoo rogto kenyaanka ayadoo kusoo darayso sanad maaliyadeedka sanadkan labada kun afar labaatanka ilaa sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka sidee u aragtaa qorshahaasi dhegeystayaal bal dhanka mucaaradka waxay ka dheheen iyo muxdiin
maxamed waa mahadsan tahay waa hagaag dhegeystayaal ha iska bedelina mawjadaasi aad oola socotaan wararka iyo barnaamijyada idaacadda saaxiibyaal idaacadda waa star f m xodka gobolka waqooyi beriha ayaad naga dhegeysanaysaan saaxiibyaal waad ku mahadsan tihiin la socodka dhegeysiga xulashada iyo codka gobolka waqooyi beri mucaaradka azimiyo oo ku goodiyey mudhaaharaad ka dhana hindisaha hindisharciyeedka ee maaliyadda madaxa xisbiga wiper kana ah kana mid ah hogaamiyayaasha sare ee isbihaysiga mucaaradka ee azimiyo la umoja wan kenya kalonzo musyoka ayaa sheegay in haddii uu baarlamaanka ansixiyo hindisa sharciyeedka maaliyeedka ee sanadkani ay sameyn doonaan dibadbaxyo waxa uu xubnaha baarlamaanka ee ka tirsan garabka mucaaradka ku booriyey in ay qorsheeyaan gaashaanka ay u daruuraan mar kale loo soo bandhigo golaha qaran ee xeerdejiyaasha kalonzo ayaa sheegay in hindise maaliyadeedka uu culeyso dhaqaale oo dheeraad ah soo saara uu saarayo kenyaanka marka loo eego soo jeedidda canshuurta ee ku xusan tani ayaa imaaneysaa iyadoo madaxweynaha dalka william ruuto uu sheegay in maamulada misle maamulkiisa uu doonayo in qiimaha canshuurta ee hadda boqolkiiba afariyo toban in la gaarsiiyo boqolkiiba labaatan iyo laba ka hor inta uunan dhammaanin muddo xileedkiisa dhanka kale colonzo musyoka ayaa sheegay in ay ahayd in xilka laga qaado wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaaneynta xoolaha ee dalka midhika linturi kadib markii fadeexadii bacriminta ee soo baxday
waa hagaaga dhegeystayaal islaa qodobkaasi la xiriira dabcan mucaaradka waxay ka dheheen maanta ayaa la filayaa dhegeystayaal in isbahaysiga mucaaradka azimiyo labamoja wan kenya in kulan xasaasiya si ay hadalka u dhigeen oo dabcan kulan xasaasiya siday hadalka u dhigeen isbahaysiga mucaaradka uu ka dhici doona deegaan baarlamaaneedka limuru dhegeystayaal oo ay diiradda ku saari dooneen xaaladda waddanka dhegeystayaal gaar ahaan qorshaha maaliyadda la xiriira dhegeystayaal oo baarlamaanka la horgeeyey hadduu ansixina dabcan culeys dheeraad ah canshuur dheeraad ah kenyaanka la dul saari doona dhegeystayaal dabcan xogeyaha xisbiga jubilee dhegeystayaal jeremeya kioni ayaa dabcan sheegay earthquake announcement dabcan wuxuu la jeedaa dabcan in maanta ay shiri doonaan islamarkaana go-aan ay soo go-aankay soo saari doonaan oo noqon doona mid gelgeli doona saaxadda waa saaxadda siyaasadeed ee wadanka dhegeystayaal cododkooda dabcan luuqadda afka qalaada ee ingiriiska ku hadlayaan ayaan qeyb ka dhegeysan doonaa kadibna waxay yidhahdaan inaan halkaan idinkula wadaagi doonaa dhegeysta haddaba siyaasiyiinta mucaaradkana dabcan waxay ku hanjabayaan dibadbax ayay saameyn doonaan maantana kulan ayay yeelan doonaan dabcan xildhibaanada xisbahaysiga mucaaradka iyo madaxdooda siyaasadeed oo arrimaha xaaladda dalka ayay diiradda ku saari doonaan dhegeystayaal dabcan markaan bal haddii aan soo qaadano qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka oo dabcan arrimahan ka hadlaya codadkooda bal aan dhegeysanna waxaana marka hore aan dhegeysan doonaa madaxa xisbiga wiper calonzo masioka dhegeystayaal inkastoo aaladda dhanka internetka uu aada culeys u yahay dhegeystayaal haddii noo suura gasho codod badan ayaynu kusoo qaadan doonaa qodobada la xiriira arrimaha dabcan arrinta saaxadda siyaasadeed ee haatan ka taagan mucaaradkan ay aada u dhaliilayaan ee la xiriirta dhegeystayaal qorshahay dowladda dhexe ku dooneysa in canshuur dheeraada kusoo rogto sanad maaliyadeedka sanadka labada kun afar iyo labaatanka taas hadduu baarlamaanka culeys culus damcaniraade baarlamaanka hadduu ansixiyo culeys dheeraada kusoo rogi doonto kenyaanka mideeda kale waxyaabaha canshuurka dheeraadka lagu darara waxaa ka mid a dabcan inta badan kenyaanka waxay cunaan ama xili subaxyadii ay ku quraacdaanba rootiga wax u taqaanid ama luqadda afka qalaadaysa waa xilligan ay ku yiraahdaan mukaatega in qiimihiisu haatan dabcan oo shan iyo labaatan ah in qiimaha haddii la ansixiyo canshuur lagu soo rogi doonaan maadaama horaan uunan canshuur dheeraada saarneyn dabcan rootiga dhegeystayaal oo inta badan kenyaanka subaxii ay adeegsadaan dhegeyste waa hagaag internetka oo aada u culus dabcan haddii na soo rogasho codadka siyaasiyiinta mucaaradka ayaynu dhegeystayaal dhegeysan doonaa oo ka hadlay arrinta haatan oo la xiriirta dhegeystayaal qorshaha maaliyadda
Under our Constitution, those freedoms are guaranteed under Article 37. And so, Kenyans have the freedom to still go back to the streets. And we hope this time, if that happens, particularly if this aggression continues against the basics, the basics in our Constitution, then Kenyans should be allowed to do what is in the best interest of this country. Uh, we remember our number one clarion call was Garama ya Maisha. If Jeremiah Kioni was here, I'll remind him. His name was uh, Mutua Madhuburia. He's carrying, and people would laugh at him and say, what, what in the world are you trying to demonstrate? Now, we need to tell Kenya Kwanza that revolutions begin sometimes in the streets, sometimes in quiet places.
kaasina wuxuu ahay madaxa sbace oo aan iraada xisbiga wiper calonzo masiyo ka ahna xubin sare oo ka tirsan isbahaysiga mucaaradka azimio loo mooja wan kenya raila odinga dabcan hadaladiisa qayb ka mid aad soo dhegeysateen waxa uu sheegay in kenyaanka ay xaq u leeyihiin inay waddada ku laabtaan ama ay dibadbaxaan maadaama ay dowladda qorsheynaysa inay dhaqaalaha dabcan ama canshuur dheeraad ay kusoo rogtaa ama culeys dheeraad ay kusoo rogta kenyaanka dhegeyste oo qiimaha maciishada ee culays ka dhigta waa siduu hadalka u dhigay kalonzo misi oo ka dhegeyste islamarkaana mucaaradka waa arrintaasina aqbalaynin wadadana ay ku dib ugu laaban doonaan haddii uu baarlamaanka ansixiyo sanad maaliyadeedka sanadkan ee labada kun iyo afar iyo labaatanka dhegeyste haska bedelin mawjada warka saacadda ayaad dhegeysan doontaan codadka waxaana dhegeysan doontaan hogaamiyayaasha muslimiinta iyo dareenka kenyaanka ee ku aadan canshuurta ee dowladda qorsheynaysa inay kordhiso dhegeystayaal dabcan waxyaabaha daruuriga uu ka mid yahay rootiga ee dooneysaba inay canshuur dheeraada kusoo roogto boqolkiiba lix iyo toban ay ka dhigta dhegeystayaal v a t ee dhanka canshuurta hogaamiyaha muslimiinta oo baaq u diray baarlamaanka qaar ka mid a hogaamiyaasha muslimiinta dalka ayaa xildhibaanada baarlamaanka ku booriyey in aynan meel marinin hindasharciyeedka sanadkani ee ay soo saartay wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka waxay hoosta ka xariiqeen in aynan in aynan maangelin in aynan maangal ahayn in canshuurta dheeraad ah lagu soo rogo waxyaabo asaasi ah si rootiga oo ay kenyaanka badi isticmaalaan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta oo baaq u diray xubnaha baarlamaanka ayaa yidhi sida tan
wawajibike, wasome mswada vizuri, mapendekezo vizuri, wa, wa, wajaribu kuona namna gani watamsaidia mwananchi. Mzigo umekuwa mkubwa kwa mwananchi, hasa katika pendekezo lililopendekezwa kwa kuwa mkate utaongezwa ushu, kodi ya shilingi kumi na sita ni kumaanisha mkate yule wa- wa njiko alikuwa akinunua shilingi sitini itakuwa ni sabini na sita ama sabini na nne hili ni kumwangamiza wanjiku hiki ni chakula cha chini sana ambacho ni kila mtu anatumia wakizungumzia mambo ya magari magari ni wachache ambao kwamba wanakuwa wanayo wanasiasa wetu wasiwe walaghai kupita mwelekeo. Hawa hawa wabunge, ukumbuke, wanataka tena siasa 2027. Kwa hivyo yapasa wampatie good service mwananchi wa kawaida. Huu mkate unanunuliwa ni wale watu wanaoitwa mahasla. Kwa hivyo leo ukiwa ataongeza mkate, mtu atakula kitu gani? Hawezi kula mawe. Kwa hivyo tutataka mkate bei iwe ni hivyo hivyo, bado nataka pia ipunguzwe, kwa sababu tukiangalia tunaona pia fuel imeshuka, tukiangalia pia tunaona dola imeshuka. Kwa hivyo nataka hata hii mkate badala ya kuongezwa ipunguzwe, na hiyo the only, the only way ni kumsaidia mwananchi wa kawaida eh, ni kumfanyia chakula iwe rahisi, itapunguza hata uhalifu na itasaidia hata wale wabunge kurudi tena bungeni.
waa tahay dhegeystayaal halkii aad kala socoteen codkaasina iyo barnaamijka hogaanka star f m
waa hagaagga dhegeystayaal haddii codadkaasi ah, qaar ka mid ah hogaamiyayaasha muslimiinta ahaayeen oo baaq u dirayay eh, siyaasiyiinta aan iraada xildhibaanada golaha qaran ee xirjinta dabcan wuxuu ku booriyey inayna meel marin hindis sharciyeedka sanadkan ay soo saartay wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka ayagoona hoos ka xariiqi inayna m- maangal lahayn in canshuur dheeraada lagu soo rogo waxyaabo aasaasiya sida rootiga oo ay kenyaan badan isticmaalaan dhegeystayaal Waa halkaasaan ugu gudba dhanka dareenkaan u gudbaynaa dhegeystayaal waa shacabka kenyaanka waxay arrintan ka yiraahdeen dhegeystayaal iyadoo wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka ee ay baarlamaanka u gudbisay sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan oo la doonayay in dowladda ay canshuur dheerada ku hesho ayaa waxaa arrinkan walaac ka muujiyey qaar ka mid ah kenyaanka dadweynaha ayaa hoos kaga xariiqay inay culeys nololeed oo dheeraada ay horseedi doonto tallaabada liiska waxyaabaha aan la cans- oo aan la canshuuri la canshuurin looga saaray rootiga dhegeystayaal shacabka ismaamulada samburi iyo kituyi qaar ka mid a ayaa maamulka madaxweyne william ruuto ku booriyey inuu tixgeliyo sicir bararka nololeed ee muwaadiniinta islamarkaana ay ka laabtaan go-aanka ee dowladda ku dooneysa ama wasaaradda maaliyadda ku dooneysa canshuur dheeraada inay kusoo rogto muwaadiniinta inay ka laabato dhegeystayaal waxaana hadaladooda ka mid ah maray warbaahinta la hadleen
Mimi kama kiongozi wa dini hapa eneo la Marlal, kwanza ningependa sana rais kabla ya kuamua uamuzi wowote, nafikiri ni mzuri akae chini na wadau. Sasa mama kama mfano ako na mtoto wake akinunua mkate asubuhi, na hiyo mkate ndio tegemeo lake. Akienda asubuhi mtoto shule, labda atakula mkate slice mbili, kurudi jioni hiyo mkate ndio atategemea, kwa sababu hana chakula ingine ya ku- ya kupata. Na kwa upande mwingine, upande wa bodaboda, ushuru ukiongezwa saa hii hakuna ajira kusema kweli wa vijana wengi wakimaliza shule, wazazi wao hawana pale ya kupeleka wapi watoto wao. Sasa mzazi hana la kufanya, anauza tu shamba na kisha anamnulia huyu mtoto bodaboda, kisha hiyo ndio tegemeo lake. Sasa leo ikiongezwa ushuru tena, hii itakuwa ni ngumu sana kwa wananchi.
Naitwa Ben Dickson, mimi ni mkaazi wa Samburu. Hiyo kutozwa ushuru ya, ya juu, mi naona ya kwamba inaumiza sana wale watu ambayo wako, wako na mapato ya chini, kwa sababu wale watu ambayo sana sana wanakula mkate, wale watu wananini bodaboda, ni wale watu ambayo wako chini, ni wale watu ambayo wanahitaji serikali yawasaidie. Lakini sasa kama serikali inakuja kuwagandamiza, kuna mambo mengi ku- ya kutafuta pesa ili serikali ya kupata pesa. Njia moja kwanza ni kupunguza mishahara ya watu, njia ingine ni watu kama CS ambao wana- hatuoni kazi yao wanastahili kuondolewa ili serikali ipate pesa.
Ushuru ambao umeendelea kwa kila jambo katika Kenya hii unaletea wananchi wa kawaida shida kubwa sana, na ndipo hasa hata vijana wengine wameshindwa kumudu, hata kuoa ni shida. Inabidi hao wenyewe waingilie maneno ya wizi.
kuna maskini na kuna matajiri, na ukiangalia umaskini na tajiri, wenye wanaumia sana ni maskini. So ningeomba tu rais, kama ungetusikia kama wakaaji wa Kenya mzima, tunakuomba kwa uchuru, mambo ya mkate, mambo hivi ya kula kidogo kidogo, kwa sababu maskini ndo wataumia, mama mboga na watu ya pikipiki, na hawa ndo wengi katika hii Kenya. Ungewachia ushuru pande ya chakula, Hii mambo ya finance bills haitufurahishi. Tunasikia bei ya mkate inaenda kupanda, lakini bei ya, ya pombe i- iteremshwe. Saa hii niko kwa bonda, nataka Mungu anibariki ninunue gari, sita afford. Sasa wanataka uh, sio ni ku- ku- kuniangamiza mimi, niuliwe na baridi. Eh, Hiyo haifai.
hagaag dhegeysta- eh, hagaag dhegeystayaal haddii aan soo qabto adeega barnaamijka qeybka ah ma dooneysaa jaamacad waxbarasho tayo leh oo deegaan aada ugu wanaagsan waxbarasho aad wax ku- aad wax ku baranayso adigoo kobcinaya hibadaada si aad u u gaadhid mustaqbalka ee higsigaaga jaamacadda gretsa ayaa ah xarunta waxbarashada ee kugu habboon maantaba iska diiwaangeli oo bilow shahaadooyinka certificate diploma iyo digrii ee kuuliyadda kala ah ganacsiga cilmiga kombyutarka waxbarashada ama education caafimaadka cilmiga bulshada cilmiga dalxiiska iyo hoteelada iyo kuwo kaloo aad ku xiisogeliya koorsooyinka waxaa lagu bixinayaa qaab full time ah oo maalintii oo dhan ah hanaanka distance learning oo qofka wax barani karaa asagoo aan fasal gelin hadduu uu ku jiro shaqo iyo hadduu uu samaysanayo howlo kaleba uu isagana iska diiwaangelin karo waxaa kale oo ku wax barani kartaa galabtii iyo maalmaha sabtida iyo axadda si aad u heshid faahfaahin haddaba booqo shabakada www gretsta university ac k e ama wac nambarada kale ah eber toddoba hal hal sagaashan iyo afar sagaashan eber lix nambarka kale waa eber toddobo eber saddex sagaal hal toddobo hal shan shan jaamacadda gretsa university hel waxbarasho tayo leh oo kaa caawini doonto inaad wajahdo dunida maanta
waa hagaag dhegeystayaal adeega kale ee qaybta ka ah barnaamijka haddii aan soo qabto waa caanaha badud ee brookside dhegeystayaal bishaan idil brookside waxaa ku siinaysaa dalab la yaab leh oo ku saabsan dhammaan noocyada caanaha ee brookside kuweel qiimo dhimis boqolkiiba shan iyo toban ee caanaha badud ee brookside dhammaan dukaamada jumlada iyo tafaariikhda meel kasta oo aad kenya ka joogta islamarkaana ka dhig cuntooyinkaaga kugu wanaagsan oo tayo leh islamarkaana faraha laysaga goosto dhammaan cuntooyinka waxay dhadhan wanaagsan yeelanayaan markaad ku darsatid caanaha budada ee hodanka ee saafiga ee brookside waxaana qiimo dhimistan ku helaysaa dhammaan noocyada kala duwan laga bilaabo shan iyo toban garaam ilaa laba dhibic shan kiilo garaam oo qasacdaysan dhegeystayaal brookside waxay ku leedahay caanaha siibso waa kuwo taya leh islamarkaana qiimo dhimisna lagugu sameeyey dhegeystayaal waa hagaa qeybihii dhexe ee barnaamijkan ku siqayna dhegeystayaal qadadka telefoonada mar dhow idiin furi doonaa dhegeyste eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber ayaad soo beegsan kartaa dhegeystayaal si aad barnaamijka qeyb uga noqotid dhegeystayaal fikirkaadna aada ugu bu- ugu soo biirisid dhegeyste waa hagaaga Eh, dhegeystayaal haatanna waxaan soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijka waa hagaaga dhegeystayaal soo dhowaada mar kale hadin leenahay goordhown waxaan soo qaban doonaa dhegeystayaasha dabcan qadadka taleefanada aan furi doonaa sidoo kale barta facebooka dhegeystayaala dareenkooda kusoo raay dhiibtay qodoba maalmo ka hor aan dhignay oo ku aadan arrinta la hadal haya ee canshuuraha dheeraadka iyo maamulka madaxweyne william ruuto doonaya inuu kusoo rogo eh, dadweynaha ama muwaadiniinta dhegeystayaal ama kenyaanka waa hagaag markan aan soo qabtaa eh, dhegeystayaal qaar ka mid a dhegeystayaasha dareenkooda ku biiriyey eh, qodobka dooda aan barta facebooka u dhignay dhegeystayaal maalin ka hor bal aan soo qabtaa dhegeyste waa hagaag Am, haddii aan qaar ka mid a soo qabta dhegeystayaal dhegeystayahani wuxuu leeyahay waa ayan darra arrintaasi weyn haddii qorshahaasi dowladda ku ansixiso canshuur dheeraad ay soo rogta dhegeystayaal dhegeysto kale oo magaciisa kusoo goobay waa kusoo koobay billy maxamed ala wuxuu sheegay runtii adduunka oo dhan wadamada afrika ah ee canshuur la qaadaa marka waa canshuur dheeraadka eh, oo lasoo kordhinaya waan soo dhaweynaya ayuu leeyahay midkoo kale dhegeysto kale aan iraahday wuxuu leeyahay shirkadaha dhammaantood ama shirkaba- shirkado badan oo wadanka laga leeyahay ayaa kasii guuraya ayagoona dabcan wadanka tanzania aadaya maadaama haddii canshuur dheeraada lagu soo rogo ay dabcan dhaqaale yari ay wajihi dana- wajihi doonaan maad- sidoo kalena dadka u shaqeeya culas dheeraada ay wajihi doonaan ayuu leeyahay Eh, dabcan wuxuu leeyahay dhegeystahan kale dowladda waa inay joojiso qorshahaasi ay ku dooneyso inay canshuur dheerada soo rogto maadaama shacabka kenyaanka ay gacmahooda maran yihiin oo kenyaanka lacag lama haya ayuu leeyahay ama dhaqaalo waa hagaag Eh, dabcan dhegeystayaasha kale aan eegayaa dareenkooda kusoo dhiibtay barta facebooka ee idaacadda ee qodobkan dooda diiradda aan ku saarin dhegeystayaal kale dhegeystaan wuxuu leeyahay kenyaanka ayaa culeys dheeraad wajaha ay leeyihiin haddii dabcan rootiga maanta canshuur lagu soo rogo dabcan kenyaankan hore canshuurba waxay cunaanba rooti ayuu leeyahay lagama bixi kara ayay leeyihiin waa waa inay dowladda u dhimriso ayuu leeyahay dadweynaheeda ama shacabkeeda ayuu leeyahay dhegeystahaasi waa hagaag halkaasaan ugu gudbiyaa waa qaar ka mid ah dhegeystayaasha dareenkooda kaga soo raay dhiibtay barta eh, dhegeystayaal facebooka idaacadda ee qodobkan saaka diiradda ku saareyna aan dhegeystayaasha u dhignay dhegeyste markaan dhegeystayaasha qadka tale aan iraahday dhegta rora noo raaricinayo dhegeystayaal barnaamijka nala socdaan fursad u siinayna Eh, haddaba sidee u aragtaa canshuurta dheeraadka ee dowladda dooneysa inay kusoo rogto kenyaanka dhegeystayaal ee sanad maaliyadeedkan sidee u aragtaa arrintaas maxaa ka dhalan kara saameyn intee leeg ayay muwaadiniinta ku yeelan kartaa dhegeystayaal iyo si guud maciishada dhegeystayaal iyo dhanka waqooyi beriba saameyn intee leeg ay ku yeelan- ku yeelan kartaa dhegeystayaal qadka teleefon ku jira halo stafem
You have received a reverse call request.
waa hagaag dhegeystayaal mar haddii aad soo beegsanaysid eh, qadka telefoonka idaacadda waa inaad dabcan dhegeyste waa inaad eh, toos noo soo wacdid aadan dhegeystayaasha kale doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan fikirkooda ku biiriyaan aadan qadka ku cariirin dhegeystaha xiga halo stafem You have received a reverse.
dabcan dhegeystahaasi ciyaarta ka dayaan leeyahay barnaamijka dhammaantiin dhegeystayaal aan soo waad soo beegsan kartaan barnaamijka eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ayaad soo beegsan kartaa fikirkaadana halkaasi adigoo soo beegsanaya ah, qaab togan ama positive barnaamijka uga qayb qaadan kartaa dhegeystayaal maadaama dowladda ay qorsheynaysa dowladda dhexe ay doonaysa in canshuur dheeraada soo dhogta kuna dartami sanad maaliyadeedkan dhegeystayaal saameyn intee leega ku yeelan kartaa kenyaanka dhegeyste oo dabcan haatan la circiraya qiimaha maciishada ee sareeya dhegeyste qadadka teleefoonada soo beegsa dhegeyste dhegeystaha haatan ku jira halo staaf walaal soo dhowo magacaaga halkaad ku sugan tahay
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa mukhtaar aadan oo kaasan waa kumbiso mileera kam saaxiibka barnaamijka soo dabcan u gudagal sidee u aragtaa dabcan damaca dowladda ay ku dooneysa in dhaqaalo dheeraada ama canshuur dheeraada ay kusoo rogto muwaadiniinta
horta eh, kulkii wax la diidaa mhm
waxa la diidaa waxa lagu diidi iyo dhibka canshuurta keenta inaad ogaato sooma fiican waa tahay dabcan canshuurta dheeraadka dowladda sababtay ugu u dooneysa inay canshuur dheeraad ay qaado waxaa waaye waxaan ka maarmaynaa amaahdii wadamada shisheeye iyo bangiga adduunkaan ka maarmayna ay leeyihiin haye waa ku soo wadaa haye u gudagal markaa Dareenkaaga.
madaxweynaha- madaxweyneyaasha madaxweyneyaasha kale kolkaa lacagta kenyaanka canshuurta qaadaan hadeen lacag deen soo qaadi jireen haye
kolkaan ninka madaxweynaha ani waxaan u arkaa nin oo deen inaa kenya lagu lahaa la-aan rabin
balse ayadoo xaaladdu saasay tahay dhowr jeeru hadalkaa yidhi dhowr jeerna intuu hadalka odhanayay waxay qaadatay dowladda amaah
haba qaadatee ani waxaan qabaa mhm
canshuurta inaan bixinaa eh, oo maaragtay eh, madaxweynaha mulkiisa yeela si si- si loogu badbaado deyn adduunka lagu yeesho oo eh, boqol mil- bilyan daal soo qaata ay toban milyan ay fulayso oo shabe eh ayadoo xa- saasay tahay in kenyaan badan ayaa wajahaya miciishada oo aada u sarreysa weli haddii ka waran canshuur dheeraada lagu soo rogo saameynta ka dhalan karta maxay tahay isleeda adiga natkayjab dadka danyarkaan ku jiraa nin oo odayah oo wiilgii ka qabo eh, xoolada waxaan ka qabaa afartan neef oo adi waa tahay
canshuurta in laga qaada waa waa waa ogolahay kwa- kwa- waxaa sababteeda ay tahay mhm
horta horta waxa jira- waxa moogtahay madaxweynaha anu waa qodnay mushaarna anu waa siinna moogta waan garse
idiyaasha cabdisaan liyaa anu waa qodnay oo kuleenaan ku qodnay mushaarna anu waa siinay waa tahay
maadaama madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii wasiiradii iyo idiyaashii shaqadii dowladda anu cashuurta naga qaadansiina haye
waxaa qabaa waxba dhiba naga dhibi meesha ee eh, maaragtay kuwa waana kulkii maaragtay dhibka naga baxana waa naga yeelayn doonaa ee ee hal la qaataan qabaa ani mukhtaar aadan daane waa taa waa soo dhaweynaysaan filay waana kaaga mahadcelinayaa sida togan aad barnaamijka uga qayb qaadato fikirkaagana soo dhaweynayaa waa hagaaga dhegeystaha kale aan fursadu siin inaa dhegeystay halo istafim halo istafim waa hagaaga dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay xigaha iyo muxdiin hello stifem You have received a reverse.
waa tahay dhegeystaha xiga hello stifem waan ka xumaa dhegeystayaal waxaana igala soo xiriiri kartaan eber toddoba eber laba eh, saddex shan eber eber sagaal eber hello stifem hello stifem hagaag dhegeystayaal hello stifem kusoo dhow barnaamijka magacaaga goobtaa ku sugan tahay Ah, waa Habiba Mandera Jus.
waa tahay xalima waa la socotaa barnaamijka Haa, haddaa u guda gashaa
haddaan u gudgalaa wallaahi oo culays badanaa dad soo koraay haye
dadka waa iska dan yar marka hata waxaan maqlahay baroodihii in canshuuro lagu daray waxyaalo kasta lagu daray waxyaalo kasta lagu daraan maqlayni marka rootiga baniaadanka ma xamili kara tan iyada haye
marka dawladda waxaan ka codsanaynaa inay waxaas ka fiirsato oy dadka u naxariisato
aad iyo aad ugu mahadsan tahay waana kaga mahad celinaya sida wanaagsan oo barnaamijka nagala qayb qaadatay dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka hogaanka sta f m codka gobolka waqooyi bari qadka telefoonka hello sta f m halkaad nagala soo xiri kartaan waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber hello sta f m hello sta f m kaxumaha dhegeystahaasina waa uu ka laabtay dhegeystaha xiga hello stephen hello You have stephen received a reverse.
waan ka xumahay dhegeysta waa hagaag dhegeystayaal ha iska bedelin hello stephen hello stephen
waa hagaaga dhegeystayaala mar haddii aad qadka taleefonka soo beegsanaysid ha ha ku daalin dhegeystayaal toos noo soo beegsa ee reverskolka georgi maadaama aan awood u lahayn inaan dib kugu celina dhegeyste Em, waa hagaaga haddaba dhegeystayaal dhinacyo badan aa arrintan ka hadlay dhegeystayaal mucaaradka ayaa ka mid ah oo waxay ku hanjabeen dibadbax dhegeystayaal iyagoona qaar ka mid ah mucaaradka gaar ahaan kuwa la- ka soo jeeda gobolka bartamaha dalka ay maanta kulan leeyihiin dabcanna kulankaasi ay sheegeen laga filan kara in go-aan gelgeli doona saaxadda siyaasadeed ee wadanka ay soo saari doonaan dhegeystayaal haddaba madax xisbiga wiper kana mid ah hogaamiyaasha sare ee isbahaysiga mucaaradka azimio la umoja wan kenya kalonzo mushoka ayaa sheegay in haddii uu baarlamaanka ansixiyo in sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ee finance bill labada kun iyo afar iyo labaatanka ay saameyn doonto aan iraadi ay saameyn doonaan dibadbaxyo waxa uu xubnaha baarlamaanka ee ka tirsan garabka mucaaradka ku booriyey inay qorshahan gaashaanka u dururaan marka l- loo soo bandhigo golaha qaran ee xerdejinta kalonso ayaa sheegay in hinti soomaaliyeedka uu culaysay dhaqaalo dheeraad ah saaray kenyaanka mar kale eega soo jeedinada canshuurta ee ku xusan tani ayaa imaaneysa iyadoo madaxweynaha dalka william ruuto uu sheegay in maamulkiisu uu doonayay in qiimaha canshuurta ee hadda ah boqolkiiba afar iyo toban in la gaarsiiyo boqolkiiba labaatan iyo laba ka hor intuunan dhammaanin muddo xiliidkiisa dabcan taa waa mid mustaqbalka uu doonayo in canshuurtu kordhinta uu weli sii waday ilaa heer uu gaarsiiyo labaatan iyo laba haatanna waxay gaarsiin rabaan lix iyo toban dhegeystayaal waa haddii qodobka waa qodobka ku xusan miya sanad maaliyadeedka lix iyo toban ah dhegeystayaal haddii la ansixina culays dheeraada ayay kenyaanka soo dul saarmi doonaa dhegeystayaal oo la circirayay saameynta ka soo gaartay dabcan eh, dhaqaalaha wadanka ee doolarka iyo aada u sarreeyay dhegeystayaal Eh, waa hagaag halkaas ayaan uga gudbayaa sidoo kale qaar ka mid ah hogaamiyaasha muslimiinta ee dalka ayaa xildhibaanada baarlamaanka ku booriyey inaynan meel inaynan meelmarin intii sharciyeedka sanadkan dhegeystayaal oo ay soo saartay wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka waxay hoosta ka xariiqeen inaynan maangal lahayn in canshuur dheeraada lagu soo rogo waxyaaba aasaasi ah sida oo aasaasi ah sida rootiga oo ay kenyaan badan isticmaalaan qaar ka mid a mas-uuliyiinta oo baaqa u diraya xubnaha baarlamaanka ayaa waxhadaladoodii ka mid ahaaya
wajibike, wasome mswada vizuri, mapendekezo vizuri, wa, wa, wajaribu kuona namna gani watamsaidia mwananchi. Mzigo umekuwa mkubwa kwa mwananchi, hasa katika pendekezo lililopendekezwa kwa kuwa mkate utaongezwa ushu, kodi ya shilingi kumi na sita ni kumaanisha mkate yule wa- wa njiko alikuwa akinunua shilingi sitini itakuwa ni sabini na sita ama sabini na nne hili ni kumwangamiza wanjiku hiki ni chakula cha chini sana ambacho ni kila mtu anatumia wakizungumzia mambo ya magari magari ni wachache ambao kwamba wanakuwa wanayo wanasiasa wetu wasiwe walaghai kupita mwelekeo hawa hawa wabunge ukumbuke wanataka tena siasa 2027 kwa hivyo yapasa wampatie good service mwananchi wa kawaida huu mkate unanunuliwa ni wale watu wanaoitwa mahasla kwa hivyo leo ukiwa ataengeza mkate mtu atakula kitu gani hawezi kula mawe kwa hivyo tutataka mkate bei iwe ni hivyo hivyo bado nataka pia ipunguzwe kwa sababu tukiangalia tunaona pia fuel imeshuka tukiangalia pia tunaona dola imeshuka kwa hivyo nataka hata hii mkate badala ya kuongezwa ipunguzwe na hiyo the only, the only way ni kumsaidia mwananchi wa kawaida eh, ni kumfanyia chakula iwe rahisi itapunguza hata uhalifu na itasaidia hata wale wabunge kurudi tena bungeni
waa hagaaga dhegeystayaal halkaas haddii aan uga gudbo cododkaasi waa qaar ka mid ah hogaamiyaasha muslimiinta ee dalka oo baaq u diriyay xildhibaanada baarlamaanka islamarkaana ayna merma- aynan meelmarin hindi soomaaliyeedka sanadka labada kun afariyo labaatanka ilaa labada kun iyo shan iyo labaatanka ay ku xusan yihiin qodobo la xiriira ah, in culeys dheeraada ah kenyaanka ay soo wajihi doonaan haddii la aansiyay dhegeystayaal mar kale dhegeystayaasha qadadka telefoonada waa idiin furan yihiin waa soo beegsan kartaan dhegeystaha qadka ku jira ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaata halo istaafim waa hagaag mar kale waxaan dib ugu laabanayaa dhegeystayaasha barta facebook idaacadda oo dareenkooda halkaasi kusoo gudbiyey ee sida u arkaan qorshaha ay dowladda ku dooneysa inay canshuur dheeraada kusoo rogto ee, qiimaha rootiga uu ka mid yahay dhegeystayaal oo canshuur lagu soo rogo kadibna dabcan qiimihiisuna uu kordho dhegeystayaal maadaama qeyb ka mid a rootiga inta ugu yar lagu iibiyo shan iyo labaatan ay noqon kartaa afartan shilin dhegeystayaal aan soo qabtaa dhegeyste eh, dareenka eh, dadacan dhe- barta facebooka dhegeystayaashii halkaasi kusoo gudbiyey qaar ka mid a dabcan idinla wadaagay qeybtii qeybihii hore ee barnaamijka Mm, de- qeybahan dabcan dhageystaan wuxuu leeyahay in shirkado badan wadanka ay dabcan ka guuriyaan ayagoo aadaya dalka dariska laha tanzania maadaama canshuurtii ee dowladda aada u qaaliyeysay dowladda waxuu mid dhegeyso kale axmed sadiiq eh, wuxuu leeyahay dowladda waa dabcan waa inay joojiso eh, canshuurta dheeraadka ee soo rogeysa maadaama ayna aynan wanaagsaneyn dhegeyso kale wuxuu qoraalkiisa kusoo koobay eh, waa cabdul daahir wuxuuna dareenkiisa kusoo koobay kaliya soo jeedinta ama qorshaha dowladda ilama fiicna ayuu leeyahay dhegeysto kalena wuxuu soo laba dhegeyso waxay soo jeediyeen waa in canshuurta xitaa boqolkiiba lix laga dhiga canshuurta kenyaanka laga qaaday mid kalena wuxuu soo jeediyey waa in canshuurta sideed laga dhiga ayuu leeyahay waa hagaag dabcan dhegeystahan kale dareenkiisa dabcan waan la wadaagayaa wuxuu ku magaciisa kusoo koobay geediyere geedi dabcan dhaqaalaha shacabka dowladda dhaqaalahay shacabka ka raadinaysa ha iska dhaafta ayuu leeyahay taa bedelkeedna hala dagaalanta musuq maasuq ayuu leeyahay oo dabcan oo musuq maasuq haddii lala dagaalamo dhaqaalo badan ee dabcan siyaasiyiinta lunsan lahaayeen ayay dabcan dowladda wax u tari laheyd ayuu leeyahay qasnada dowladda soo gali laheyd ayuu leeyahay haddii musuq maasuq laga hortaga dhaqaalo b- badan ayaa qasnada dowladda u soo xaroonaysa balse shacab inaad ku soo ordo oo dhaqaale aad ka raadisid dabcan saameyn ayay ku yeelan kartaa waana musiibo ayuu leeyahay dhegeystahaasi dabcan fikirkiisa toganna waa soo dhaweynayaa dhegeystahaasi dhegeyste dhegeystahan kale luqadda afka sawaaxiliga ayuu kusoo qoray haddii aan halkan da- wuxuu magaciisa ku sheegay maxamed waa maxamed ayuu magaciisa kusoo koobay canshuur aan bixin ayuu leeyahay si aan qaranka u dhisnaa micnaha luqadda afka qalaad wuxuu ku yidhi tulibe ushuru tujenge taifa yetu ayuu leeyahay micnaha canshuur aan bixinna si aan qaranka annaga u dhisno dhegeystahan kalena wuxuu leeyahay waa arrin qalad ah ayuu leeyahay ma wanaagsana canshuur dheeraad ah oo dabcan kenyaanka lagu soo kordhiyey ayuu leeyahay dhegeystahan kalena wuxuu leeyahay asalaamu calaykum bahda star f m haddii aan dabcan dareenkay ku yeeray aan ka ra'i dhiibta go-aanka dowladda iyo- iyo hadalka kasoo yeeray madaxweynaha dalka horta canshuurta waa lama huraan balse haddii lama la maareeyo canshuurta dabcan boqolkiiba afar iyo toban waxaa way ku filan tahay ayuu leeyahay dowladda waxaa mudan ayuu leeyahay in corrup- corruptionka eh, laga ilaaliyo canshuurta oo kenyaanka canshuurta laga qaado waa in corruptionka laga ilaaliyo haddii dabcan intuu maamulkiisa dhammaanin madaxweynaha boqol- boqolkiiba labaatan iyo laba gaarsiiyo taasna waa culeys kale ayuu leeyahay oo wadanka xaalad gilgisho oo dhanka maciishada ay noqon doonta ayuu leeyahay ee lama wanaagsana ee waxaan soo jeedinaya ayuu leeyahay dhegeystahaasi in musuqa lala dagaalamo Eh, dhegeystaha ugu dambeeya wuxuu leeyahay shacabka ma awoodaan canshuur dheeraada lasoo rogo kama bixi karna ayuu leeyahay dabcan waan idinkaga mahadcelinayaa dhegeystayaasha bartaasi dareenkooda kusoo gudbiyey mahadsanadiin ayaan dhegeysta idin leenahay star fm codka gobolka waqooyi berina waa nagala socotaan dhegeystayaal iska bedelin eh, mowjada warka waxaad dhegeysan doontaan aan iraahdee goorsheegtada markay soo dil istaagto tobanka barqanimo warka barqanimo ayaa dhegeysan doontaa inta ka horeysa dhegeystayaasha fursad usii doonaa qadare iyo dhahan qeyb ay ka noqon doontaa dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijkana waynu ku guda jirnaa dhegeyste
waa hagaag dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari haddii aan soo qabto adeega barnaamijka qeybta ka ah ma dooneysaa jaamacad waxbarasho tayo leh oo deegaan aada ugu wanaagsan waxbarasho aad ku waxbaranayso adigoo kobcinayo hibadaada si aad u gaadhid mustaqbalkaaga higsiga jaamacadda greta ayaa ah xarunta waxbarashada ee kugu habboon maantaba iska diiwaangeli oo bilow shahaadooyinka certificate diploma iyo degree ee kuuliyadda kala ah ganacsiga cilmiga kombyutarka waxbarashada ama educationka caafimaadka cilmiga bulshada cilmiga dalxiiska iyo hoteelada iyo kuwo kaloo aad ku xiisogeliyaa koorsooyinka waxaa lagu bixiyaa qaab full time ah oo maalintii oo dhan ah hanaanka distance learning oo qofka wax barani kara isagoo aanan fasal gelin waa hadduu uu shaqaynayo misna howlihiisa kale uu samaysanayo waxaa kale uu ku waxbarani karaa galabtii iyo maalmaha sabtida iyo axadda si aad u heshid faahfaahin dheeraada booqo shabakada www gretsta university c a k e ama wac nambarada kale ah eber toddobo hal hal sagaal afar sagaal eber eber lix eber toddobo eber saddex sagaal hal toddobo hal shan shan jaamacadda greta university heel waxbarasho taya leh oo kaa caawini doonto inaad wajahdo dunida iyo maanta
waa hagaaga markaan adeega kale haddii aan soo qabto waa caanaha bududa ee brookside dhegeystayaal bishaan oo idil brookside waxay ku siinaysaa dalab la yaab leh oo ku saabsan dhammaan nuucyada caanaha ee brookside ku hel qiimo dhamis boqolkiiba shan iyo toban ah caanaha bududa ee brookside dhammaan dukaamada jumladii tafaariikhda meel kasta oo dalka aad ka joogtid islamarkaana ka dhig cuntooyinkaaga kugu wanaagsan dhammaan cuntooyinkaaga waxay dhadhan wanaagsan yeelanayaan markaad ku diristid caanaha budada ee hodanka ee saafiga ee brookside waxaana qiimo dhamistan ku helaysaa dhammaan noocyada kala duwan laga bilaabo shan iyo toban garaam ilaa laba dhibic shan kiilo garaam oo qasaacdaysan ama ee qasaacdaysan dhegeyste waa hagaag markaan dhegeystayaashan dib ugu laabanaynaa ay doonayna barnaamijka ka soo qayb qaataan haddaba dhegeystayaal se u aragtaa canshuurka dheeraadka ee dowladda doonaysa inay kusoo kordhiso eh, dabcan satuuqeeda dhegeystayaal saameyn intee leeg ay dhege- ay ku yeelan kartaa dadweynaha halo staafim soo dhowo walaal
asalaamu calaykum staafem wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga halkaad ku suganta walaal cabdixamiid oo kaalo saxar reemadheero ma garatay cabdixamiid barnaamijka waa la socotaan filaya aad iyo aad maxaa maqliif maaho si wanaagsan
ay saaxib baa ku salaamaya mar kale waa kaa guddoomiye wacalaykum salaam barnaamijka waa la socotaan filaya aad baan ula socdaa madaxweynaha horta ma mahadaan u cilaa ma garate waa tahay ilaan annaga daynaan lagu leeyahay daynta seen ku bixin haddii aan cashuur aana keenin dayn ma baxaysaa mayde waa dabcan ma- ayadoo saasay taha dowladda ayadoo wadanka xukuumadii hore dayn ay gashay daynta seen ku bixin lahaynaa falkeeda gelina maahno dabcan qayb badan waa bixin ay leeyihiin inkastoo haddana deen kale ay qaadanaysa dowladdanba haye sida xogtaan ku hayno dayn bixiso ilaan amaha kala haddaad dayn bixiso ilaan amaha lagu ogolaya ma ogtahay ayadoo saasay taha amaahda dhanaan ka maarmi karna ka maarmaynaa ayuu leeyahayba ha haddii waa ka maarmi karnaa haddii aan daynta bixino oo haddana aan uu leeyahay waa ka maarmi karnaa waa mid xaqiiqo jirta ma garate markii dhanka tirada badan la eega ama aqlabiyadda waddankan dadka ku nool wax lagu tilmaama inay sabool yihiin soo culeys kuma noqonaysa arrintaasi
culays aad iyo aad ay ku noqonaysaa waa maqlahay madaxweyne ku-xigeenka siduu lahaana waa maqlahay ma garate waa tahay waad soo dhaweynaysaa marka aadan usoo dhaweynaa midda kale anaga hadda liverpool stadium saan u nahay waa tahay remandera rembeed saan u nahay waa tahay haye canshuura nagala qaadaa canshuurta meel ay aadama kaysayna wax barogol ma la qabto hadda Mm.
darad macnaha saqay shacabka reene way qaylnay ma garate waa tahay balse waan soo dhaweynaya leedahay canshuur dheeraada in lasoo kordhiyo haye laakiin canshuur dheeraad waan soo dhaweynayaa weli national government aan soo dhaweynaya county government canshuur ay qaado ma soo dhaweyn maayo ma garate waa tahay dowladda dhexaad soo dhaweynaysaa ha dowladda dhexaan soo dhaweynaya inay canshuur qaado meel walba ay ka daba gashaan aan soo dhaweynaya insha allah waan gartay Waa-
waa hagaag waa hagaaga dhegeystayaal eh, qeybihii dambena waan ku saqeynaa dhegeystaa xigay muxdiin
helo safim
halo halo kusoo dhowo barnaamijka magacaaga goobtaa ku sugan tahay
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
abbo waan ku salaamay waan kaa qaaday ba- walaale magacaaga iyo goobtaa joogtaa waa xuseen xagar jaliil haye waa la socotaa qodobka
aad iyo aadaan oola socdaa maanta sheekada way iska macaan tahay war.
haye
ma xumo madaxweynaha hadduu hadda arrintaa ku teliya dadka inuu rabaa inuu dhumiyo raaciidda inuu rabaa inuu dhumiyo ma oydeyn waxaa si tow kuma baxayso haye
ku hore haddii la qaaday midda kale hadda la qaaday maxaa lagu bixin waan gartaa
hadde waxaan waa talagal kolley buu raaciidda un lagu kala habaabinhaya maa in eh, wax hadda ay soo kordhinayso oo alla leeyahay ma laha
haye hebel baan dhibaato aan la daala dhicayna oo dadkani joogo waa iska sabool kenya dadka joogo sabool buu u badan yahay haye
haddii dad sabool ah oo haddana la yidhi shilinba shilin baa lagu sii dari mhm
horta dhibteeda ay leedahay waan gartaa
waktigii dadka uu u naxariisan lahaa raacyadiisa uu naxariisan lahaa baa la joogaa ma ogi hadda saacadda uu wax ku kordhin lahaa lama joogo haye
waxaan kubcis baa la rabaa mogta qofka ilmaha aad dhasho haddaadan barbaarinin oo gacanta aad qabanin oo wax aadan kala barin mana koraayo hadduu korona meesha iyada ee wuxuu waa iska ruuxabow haye
haddii dadka in indho loo yeela fiican ma weyn in indhaha laga dilo walaal may qurxan
haye
meeshan inta waxaa un muuqata un dadkan online kubcintiisa baa laga dagaalahaya waxaana wakti ma ahna waktigan horta aan ku jirno allahna dhaafiyo mid ka fiicana allah noogu bedelo madaxweynaha wuu lagu taagan yahay wuxuu ku taagan yahay waa un dadkiisa iyo dalkiisa muugu taagan hadda isaga ba wax isku limaya horta ama- maciishadiisa ku ciyaaraya ma ogid raacyadda waxaa waxba kama dhibayso way un iska gudi doontaa si ay ku gudubto haye
ilaa asaga fursadda hadda maanta u haysta ka faa'iidaysto un waxaan u malanaya uu faa'iidaysana asaga faa'iido dadanayaan waanan ku salaamay
waan kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan oo barnaamijka aad nagala qayb qaatay
waa hagaaga dhegeyste dabcan arrintan ayaa ku soo aadaysa dhegeyste ayadoona dowladda canshuur dheeraad ay soo kordhinayso ayaa xafiiska madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gachagua ayaa sheegay inuu codsaday lacag dhan saddex boqol oo milyan oo shilin dabcan waa xafiiska madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gachagua wuxuu codsaday saddex boqol oo milyan oo shilin si dayactir loogu sameeyo daarta harambee house waa da- daarta harambee house annex ee magaalada nairobi iyo hoyga rasmiga ee gachagua uu ku leeyahay ismaamulada nairobi iyo mombasa dhaqaale dhan saddex boqol oo milyan ee doonaya inay u adeegsadaan dayactirkaasi madaxa isgaarsiinta xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ee kenya njeri rawjin ayaa sheegtay in, in, in labadan xarumood la dayacay in ka badan shan iyo toban sano waxay hoosta ka xariiqday intaasi ay saamaysay adeegyada soo dhoweynta badqabka iyo amniga waxay sheegtay in boqol milyan oo lacagtan ka mid ah loogu talagalay in baabuur cusub lagu soo iibiyo ama baabuur cusub lagu soo iibiyo rujen ayaa laga soo xigtay in tobankii sane ee ugu dambeeyey xafiiska madaxweyne ku-xigeenka dalka uu adeegsanayay baabuur duuga oo ay adkaatay in la sii isticmaalo waxay beenisay warbixino la faafiyey oo ah in hal dhibici laba bilyan oo shilin ay ku bixiso dayactirka xafiiska madaxweyne ku-xigeenka dalka ee nairobi iyo hoygiisa rasmiga ee xaafadda karen iyo ismaamulka mombasa dhegeystayaal waa hagaag qodobadaas halkaasaan nagu gudbayaa dhegeystayaal oo dabcan la xiriira arrimaha dhaqaalaha dhegeystayaal oo ay dowladda dhexe dooneysa ama madaxweyne ku-xigeenka xafiiskiisu doonaya lacag intaasoo malaayiin ah oo oo lagu dayactiraya xafiiskiisa iyo hoygiisa dabcan dhegeystayaal taasa kus sidoo kalena dowladdan canshuur dheeraada ay dooneysaa inay kenyaanka kusoo rogto xafiisna lagu dabcan canshuurtaasi qeybay ka tahay xafiiska madaxweynaha iyo hoygiisa in lagu dayactiro dhegeystayaal dhegeystaha qadka teleefonka ku jira ama dhegeystayaasha soo beegsanaya ayaan mar kale dib ugu laabanaynaa ee doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan halo star f m waa hagaag dhegeystahaasiina qadka ayaa ka go-ay dib usoo beegsan leeyahay intaynu barnaamijka ku guda jirno dhegeyste dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynaya xigaha soo beegsanaya aan fursadda siinaya mar kale halo star f m soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
maxamed khaliif oo cabdixamiid faalaas markale ma garatee cabdixamiid maxaad ku biirinaysaa haye walaal waxaan leeyahay kenyaanka sidii aqaanahan gobolka waqooyi bari ha fahmaan madaxweynaha wuxuu u qaylina ha fahmaanaan leeyahay arrintaa la siyaasadeen ma garatee ee waa tahay laakiin dooda ay qabaan kenyaanka ayaa ah dhaqaalahaasi ma loogu adeegaya shacabka baahida masaa ka saaraysaa la leeyahay hor dowladda ha laga warsugo dowladda dii laga warsugo oo oo la cambaaraynin wax way hagaagaya ma garatee dabcan maamuladii horaa lagu dhaliilay inaysan waxba ka qaban see loogu kalsoonaan karaa is leedahay Haddii dowladdu wax qaban wayso ila nin kasta kuradiisa wax ku doortay ma ogtahay Haye.
kurada la gaari ma garatee Mhm.
marka dowladda hala cambaarin aan leeyahay kenyaanka sida khaasatan gobolka waqooyi bari ah naga dayan aan leeyahay waa tahay
marka saas aan ku- ku- aan ku biirinaya ma garatee waa hagaaga walaal kaga mahadcelinayaa waan salaama walaal mid la mid ah xigaha soo beegsanaya aan fursadda siinayaa ee doonaynu barnaamijka ka qabaat halo star f m waa hagaaga dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dhegeyste star f m codka goolka qeybiran nagala socotaan dhammaantiin mar kale barqa wanaagsan aad leenahay warka barqanimo aad goordhow dhegeysan doontaan hadduu guula saamaxo mawlidu haatan isku duuriday dhegeystayaal halkaan aan kaga akhrin doono ee dhegeystaha haatan qadka teleefonka soo beegsanaya ayaan fursad siinay halo star f m waa hagaaga dhegeystahaasi waxaad moodaa inaanan ismaqli karin xigahan fursad siinayna halo star f m
helo stephen Hello, assalaamu calaykum.
waxalaykum salaam kusoo dhow barnaamijka magacaaga goobtaa ku sugan tahay waa mukhtaar oo soo noqotay kombisho mar labaad mar saddexaad iyo mar afraad kusoo dhow barnaamijka
waa ku dhowee mhm
horta shaymudeeda aan aan- aan su-aal weydina haye
waxaa la dhahay nin qoyan aha
nin oo saaki roobkooga jira aad ku daaya oo dharkiisa usoo aad qoye aha
hagaaya hadda soo hor aha
okoladii ma ma- dharkii aa wada qoyena waa yani waa isku soconaa soomaa hagaaya hadda soo hor si wanaagsan
kolka shaymudeeda waxaan u- waxaan leeyahay mhm
Eh, wax hadda laga calaacalaa waa dawladda haye
biyaha yani laba kun oo oo tashiya ka badanaa mudada joogtee galabteena canshuura laga qaadaa salaadeena canshuura laga qaadaa haye
waayo tan hadda ay maqlaysa mudada hadda ay deente hadda ay deen aan sheegaha hadeentay nabarkayga haye
waxaa kaloo eh, eh, dheeri ee gabadha camboogada hal jeed galon cambooga ee hal jeed galon yaanyaha haysta subax walba laga qaadaa haye
gabaarida baxaysa iyo kuwa soo gala oo ama saamo ka imaaday ama nairobi ka imaaday kulkaay baxayin kulkaay soo galayin baa laga qaadaa haye
waxay ii lahay wax ilaahay uu- oo- oo noogala qabta ma laha haye
kolka waaba qoyine aha
maaragtay ninkan waxaa sabaqa sidii soomaali ka dhacday soomaali deynti lagu lahay intaas laga calacalay ma oged si wanaagsan
iyadoo deymo fara badan si soomaali lagu leeyahay inaad dawladda ka taga horta ka baqa haye
kolkaan waxaan leeyahay aqliga ha shaqeeye horta kabidheega haddaan nahay warka aan sheega hadday been tahay haddaba ha soo hadleene taxi saaki boqol shil ee boqol shil laga qaaday oo gaarteen boqol shil laga qaaday oo haddii booliis bika ay u taagan tahay ka qaadaysa haye wax ka weyn oo fuula ma laha anugu kabidheega haddaan nahay
haye
marka waxaan leeyahay de- aan aan- aan aan la booqin eh, canshuurta meesha ugu weyn eh, waxaa laga qaadaa dadka oo maalqabeynta maaragtay ah, loo danyeehe mhm
canshuur anigu midaan madaxweynaha hadda sheegaa tuka weyn a- a- a- a- aan haystika midaga horta taasaan ogaade
haye
asalaamu calaykum walaalkaa kusalaama intaanan dhegeystayaasha u gudbin adeega qaybta ka ah barnaamijka haddii aan soo qabto waa caanaha budada ee brookside dhegeystayaal bishan oo idil brookside waxay ku siinaysaa dalab la yaab leh oo ku saabsan dhammaan noocyada caanaha ee brookside ku hel qiimo dhimis qobo- boqolkiiba shan iyo tobana ee caanaha budada ee brookside dhammaan dukaamada jumlada iyo tafaariiqda meel kastoo aad ka joogtid wadanka islamarkaana ka dhig cuntooyinkaaga kugu wanaagsan oo dhadhan leh farahana laysaga goosta dhammaan cuntooyinka waxay dhadhan wanaagsan yeelanayaan markaad ku darsatid caanaha budada ee hodanka ee saafiga ee brookside waxaana qiimo dhamistan ku helaysaa dhammaan noocyada kala duwan laga bilaabo shan iyo toban garaam ilaa laba dhawiix shan kilo garaam oo qasaacadaysan adeega kale ee garasa iyo muxdiin
adeega kale ee barnaamijka qaybta ka ah ee great star dhegeystayaal haddii aan idiin dulmaro ma dooneysaa jaamacad waxbarasho tayo leh oo deegaan aada ugu wanaagsan waxbarashada aad ku waxbaranayso eh, adigoo kobcinaya hibadaada si aad u gaadhid mustaqbalka ee higsiga jaamacadda great star ayaa ah xarunta waxbarashada ee kugu habboon maanta iska diiwaangeli oo bilow shabakada eh, shahaadooyinka oo nidhaahde certificatetka diploma iyo degree ee kuliyadda kala ah ganacsiga cilmiga kombyuterka waxbarashada ama educationka caafimaadka cilmiga bulshada cilmiga dalxiiska iyo hoteelada iyo kuwa kaloo aad ku xiisogeliya kursooyinka waxaa lagu bixinayaa qaab full time ah oo oo maalintii oo dhan ah xanaanka distance learning oo qofka wax barani karaa isaga oo aanan fasal gelin waa haddii uu shaqeynayo misle howlo kale uu samaysanayo waxaa kaloo uu ku wax barani karaa galabtii iyo maalmaha sabtiga axadda ah si aad u heshid faahfaahin haddaba booqo shabakada www grata university ca k ama wac nambarada kale ah eber toddoba hal hal sagaal afar sagaal eber eber lix ee nambarka xiga eber toddobo sa- eber saddex sagaal hal toddobo hal shan shan Jam- jaamacadda greta university hel waxbarasho taya leh oo kaa caawin doonto inaad gaadho dunida maanta
waa hagaaga dhegeystayaal daqiiqadaha yar ee noo haray saddex daqiiqa dhegeystayaashan mar kale dib u siinaya ah, dib ugu laabanayaa si ay barnaamijka qayb ugu noqdaan fikirkoodana kusoo biiriyaan Eh, dhegeyste eh, sidee u aragtaa qorshaha ay dowladda dhexe ku dooneysay in canshuur dheeraad ah ay dabcan dul saarta kenyaanka taasoo qayb ka ah amay ku xusantahay sanad maaliyadeedka sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka iyo s- sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka islamarkaana haatan baarlamaanka la horgeeyay inkastoo weli uunan ka doodin dabcan hadduu baarlamaanka ansixiya maxay tahay saameynta eh, dhaqaale ay kenyaanka wajihi karaan ee culayska dheeraadka wajihi doona noqon doonta dhegeyste halo istaafen
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
waa jaabir oo kaala soo hadlayo magaalada mandheera jaabir barnaamijkaa la socotaan filaya waxaa si fiican aan ula socdaa Hay.
horta haddaan u qa- u- u gudagal waxaan dhihi lahay lacagtan oo canshuurta la aruurina horta lacag oo dadka oo shicibka wax looga qabana maaha waa tahay si wanaagsan waa dad oo dawladda u shaqeyna una aruursana waan gartay marka waxaan dhihi lahay kii kale haddii lacagti la aruurina canshuurta kii kale waan waxaa gartay looga qab- shicibka waxa looga qabtaan dhihi lahay si wanaagsan haa markii kale maxaa la dhihi jire wax deen lagu bixinayo waxa waxba kama jiraan la dhihi lahaa anigii kale maxaa la dhihi jire waa lacag la aruursanayo waa le waan gartay haa marka shicibka waxaa loo qabta si wanaagsan dhegeystaasi dabcan wuxuu leeyahay dowladda waa inay kenyaanka u adeegtaa oo canshuurta ay danahooda gaarka ku qabsanayaan inay joojiyaan ayuu leeyahay dhegeystaasi waa hagaaga dhammaan dhegeystayaasha mar kale waxaan idin leenahay eh, subax wacan oo wanaagsan barqa wanaagsan aan idin leenahay dhegeyste qeybihii dambena waan ku guda jirnaa ee dhegeystaha qadka ku jira ayaan fursada siinaya halo star fm soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay waa hagaaga dhegeystaasi qadka ayaa ka go-ay dab soo bigsan leeyahay xigaha qadka ku jira ayaan fursad siinayna mar kale halo star fm soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay saaxiibkayow haye maxaad mar kale ku daraysaa fikirkaaga waxaan ku daray waxay tahay mhm horta dood meesha ma taalood baarlamaanka inuu ansixiyaa ka horeysa ma garata waa tahay inkastoo marka la eego dhanka baarlamaanka waa hagaag dabcan dhegeystayaal baarlamaanka ama golaha qaran ee xerdiinta isbahaysiga talada wadanka haya ayaa ugu badan dhanka aqlibiyadda marka la eego dhegeystayaal oo inta badanna markay dowladda qarsho la imaado way ansixiyaan xildhibaanada baarlamaanka maadaama ay aqlibiyadda haystaan oo dowladda ayay u xagliyaan dhegeystayaal taasna saameyn miy- miyay ku yeelan kartaa kenyaanka dhegeyste waa hagaag dhegeystaha qadka taleefonka ku jira ayaan markale fursad siinaynaa halo star fm waa hagaag dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dhegeystayaal waa idinkaga mahad celinina dhegeystigiina iyo sida wanaagsan aad barnaamijka uga qeyb qaadateen dhammaantiin dhanka facebooka dhanka qadadka telefoonada mahadsanidin aad leenahay haska bedeli mawjada warka aan iraahday madasha star dhegeysan doontaan dhegeystayaal qeybtayda arrimaha waxbarashada ee tanaad dhegeystayaal iyo xamdi gure sidoo kalena waxaan idin leenahay jimco wanaagsane salaada masaajidka aan lagaaga horma- aan lagaaga hormarin safka hore dhegeystayaal waa jimce kheyrka ka faa'iidaysaan idin leenahay dhegeystayaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijka waxaa soo wada jira halkan si idinkala socodsiinaya anigoo ah maxamed axmed khaliif iyo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa muxdiin oo aan halkan si wada jira idinkala socodsiineynay sidaasi nabadgeliyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu